أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon raayada towxiidka ayaa maalinkii labaad ka babanaysa degmada aadanyabaal ee xarunta wilaayada shabeellada dhexe oo shalay weerar cagmarin ah ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha murtadiinta lagu gaadhsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay aadanyabaal wilaayada hiiraan ayaa ka hadashay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanka aboorey ee bariga wilaayadaasi kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii mujaahidiintu ay ku qabsadeen degmada towfiiq masaajid cali guduud madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurta ayaa qiray in ciidankiisa lagu jebiyey dagaaladii u dambeeyey ee dhex maray mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada howlgalle kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya murtaqo ballaaran oo lagu bogaadinayo furashada degmada aadan yabaal ayaa lagu qabtay degmooyin ka tirsan wilaayada baay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix xijri ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan raayada towxiidka ayaa maalinkii labaad ka babanaysa degmada aadan yabaal ee xarunta wilaayada shabeellada dhexe oo shalay weerar cagmarin ah ay kula wareegeen ciidanka mujaahidiinta walaalkeen ismaaciil salaad ayaa inoo faahfaahinaya bismillaahi araxmaani araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la soconno shalay ciidanka mujaahidiintu waxay la wareegeen degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe halkaasoo muddo saddex sano ku dhow ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada xaaladda degmada aadan yabaal ayaa saakay ah mid deggan waxaana si buuxda gacanta ugu haya maalinkii labaad ciidanka mujaahidiinta dadka deegaanku waxay saaka ku soo kaceen iyadoo xalay raayada towxiidka ay ka dulbabanaysa magaaladaasi oo si nabad ah ay ku hideen saakay xaaladda degmada aadan yabaal waa mid degan dariiqyada iyo wadooyinka magaaladana waxaa lagu arkayaa ciidanka mujaahidiinta meydadka murtadiintii shalay lagu laayay dagaalkii ka dhacaya aadan yabaal ayaa weli waxay daadsan yihiin xeryihii murtadiintu ay ku lahaayeen gudaha iyo duleedka magaalada taliska ciidanka mujaahidiintu bayaan uu soo saaray waxa uu sheegay in shan iyo konton askari oo murtadiin ah lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay aadan yabaal koob iyo toddobaatan kalena lagu dhaawacay waxaa sidoo kale jirtay in mujaahidiintu dagaalkaasi ay ku qaniimeysteen gaadiid iyo hub iyo saanad ciidan oo aada u fara badan iyo sahay murtadiintu ay ka carareen marka si guuda xaaladda degmada aadan yabaal saakay waa mid degan ciidamada mujaahidiinta ayaana ku sugan maalinkii labaadna ku dhaqanka shareecada islaamka ayay hoos harsanaysaa degmada aadan yabaal sidoo kale waxaa iyaduna degan xaaladda deegaanka mubaax iyo sidoo kale deegaanka yosooman oo iyagu ka tirsan wilaayada hiiraan oo shalay mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka yosooman shalay mujaahidiintu si nabadgelyo ah ayay kula wareegeen ciidanka mujaahidiinta ayaana ku sugan saakay xaaladeeduna waa mid degan sidoo kale mujaahidiintu shalay waxay dagaal kula wareegeen deegaanka mubaax oo isagu udhexeeya inta udhexeysa shabeellada dhexe iyo hiiraan moqokorina hoostaga xaaladeeduna waa mid degan maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay ka firxaday degmada aadan yabaal ayaa lagu soo waramayaa inay xalay ilaa shalay gelinkii dambe gaarayeen deegaano ka tirsan hiiraan iyagoo habqan ah oo firxad ah oo jab xooganna uu gaaray mahadsaned ismaaciil taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha murtadiinta lagu gaadhsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada aadan yabaal walaalkan bashiir muxidiin abwayman ayaa warbixinta warka inoo eegaya bismillaahi araxmaan araxiim war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo la wareegay degmada aadan yabaal iyo yasooman siddeed iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiri waafaqsan lix iyo tobanka bisha afraad ee abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo arbaca ah weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe weerarada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka saldhigyada cadowga ee ay mujaahidiintu weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala gudaha iyo duleedka degmada aadan yabaal ayna deganaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashaadala dirir ah kuwaasoo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari dagaallo xoogan kadib mujaahidiintu waxyaalaha fadligiis cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisamayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal ciidamadii cadowga islaamka ahaa oo uu hogaaminayey murtad odowaa yuusuf raage ayaa si habqan ah uga cararay saldhigyadooda waxay u kala firxadeen dhanka baadiyaha ah ee duleedka degmada aadan yabaal inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda lagu dilay konton iyo shan murtado oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow kale cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil lafdhabar u ahaa dagaalka ashaadala dirirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub gaadiid dagaal saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka aadan yabaal dhanka wilaayada islaamiga ee hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaanka yasooman ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan kadib markii halkaas ay ka firxadeen maleeshiyadii murtadiinta ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay dagaalka shareecada dirirka ka waday nawaaxiga deegaanada aboorey iyo yasooman taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaana ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinayn ayaa lagu yidhi bayaanka ciidankeen halyeeyada ah ee maanta xoreeyey degmada aadan yabaal iyo deegaanka yasooman kuwaasoo cashar u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allaah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada iyo xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabdhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
mahadsanid bashiir wilaayada hiiraan ayaa ka hadashay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanka abuurey ee bariga wilaayadaasi sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan kadib wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda islaamiga andalus sheekh guuleed abownabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa uu ka warbixiyey dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan waxaana waaliga uu sheegay in dagaaladaasi cadowga ay isku dayeen inay deegaankaasi la wareegaan balse allaha fadligii ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta isbuuc oo dagaalka uu socday kadibna hadda deegaanka uu ka mid yahay deegaanada lagu maamulayo ku-dhaqanka shareecada raxmaanka haddana ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta deegaanka aboorey iyo duuleedyadiisa meesha waxay kusoo xashidiyeen cadowgu ciidan aad u tiro badan oo magacyo kala duwan sidii aan kuwii horeyba u xusay aan u sheegay ayaguna sida ahaa cadowga caalamigana cirka uu ka taageerayey wixii meeshaa lagu xashidiyey oo tirada badnaa ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta wuxuu u sahlay in meeshii ay kala wareegaan deegaanka lagala wareego kadibna xashdi kale oo tiro badan bay sameeyeen waa kuwa isa soo qaadqaaday ilaahayna meeshaasuu ku cadaabay abuureyna cawa waa meel xur ah oo shareecada ilaahay iyo raayatu tawxiid ay ka taagan yihiin kitaabka allah in lagu maamulo qorshaheedu yahay waxa uu sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waraysigiisa uu ku sheegay in cadowgan waxa ay doonayaan ay tahay oo keliya inay burburiyaan ku dhaqanka shareecada raxmaanka islamarkaana ay ka hortagaan wax weliba oo muujinaya astaamaha shareecada islaamka qorshahooda sida aan xusay bashiir waxay ahayd ee allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay waxa cadowga ay doonayaan dadka ilaahay ka soo horjeeday iyo waxa dantooda ay tahay ee oo ibliis uu horkacayo mar walba qadiiman waxadiidan waxa ay doonayaan waxay ahayd in ilaahay nuurkiisa la damiyo iftiinkaas iyo shareecadaas alla la baabi'iyo tadbiiqa sharciga ilaahay la baabi'iyo gabdhaha xijaaban la waayo ee dadka ee ay akhlaaqda islaamigahoo maanta daahirkahoo bannaanka taalla la waayo ee in la waayo kitaabka ilaahay cid isku dhaqdo oo muslimiin ah oo ilaahay u tukato ujeeddadooda waa intaas cidda ayagu ay horseedayaan oo ay hor socdaanna oo gadaal u fadhiidana waa ibliis iyo inta uu ku shaqaysto waa gaalada caalamiga ah kuwooda cadcad iyo kuwooda madmadowba waa barnaamij marka lagu doonayey in shareecada lagula diriro ujeeddo kale ma jirin waxa uu waaliga ka warbixiyey khasaaraha culus ee maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii deegaanka aboorey isagoona tilmaamay in khasaare culus la gaarsiiyey saraakiilna looga dilay dagaalka saan isla wada ognahay mudduu dagaalka socday baan muxuu ahaa ka yarayn usbuuc ku dhowbuu dagaalkaasu socday ilaahay subxaanahu watacaala nimankaas naf iyo maalba dhib weyn buu ku gaarsiiyey waxay ku waayeen dad madaxay ku waayeen waxay ku waayeen askar bay ku waayeen anwaac kala duwan oo ilaahay shareecadiisa la diriraysa baa meesha ku baxda tiro badan hadday tahay kuwo aakhiro aaday oo wixii ay ayagu kasbadeen ilaahay la hortagay iyo hadday ay tahay kuwo dhaawacmayba dadkaasu meeshaasu dhib badan baa ku gaaray saraakiil tiro badan oo micno weyn ugu fadhidayna way ugu baaba'een waraysiga sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan uu siiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka aboorey oo ka mid a deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta kadib muddo isbuuc ku dhowow halkaasi dagaallo ay ka socdeen waxaana aboorey uu ku biiray deegaanada hadda lagu maamulayo shareecada allah isla markaana hoos tegaya wilaayada islaamiga hiiraan mahadsanid abuuxasaan kataa'ib khibaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii mujaahidiintu ay ku qabsadeen degmada towfiiq masaajid cali guduud faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed
muuqaalkaana uu baahiyey kanaalka kataa'ib al akhbaariya maalinnimadii shalay ayaa lagu soo bandhigayaa weerarkii lagu qaaday maleeshiyaadka riddada ee ku sugnaa degmada tawfiiq ee loo garan og yahay masaajid cali guduud ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe wuxuu muuqaalku ugu horrayn soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo jihooyin kala duwan ka weeraraya fariisinkii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen degmada tawfiiqa waxaana durbo la arkayaa maleeshiyaadka riddada oo ka firxanaya difaacyadoodii isagana cararaya goobta dagaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa dabagelaya murtadiinta ka firxanaysa goobta dagaalka waxaana la arkaya iyagoo ceersanaya noloshana ku qabanaya qaar ka mid ah maleeshiyadii riddada ee la weeraray kaamirada alkataa'ib ayaa soo bandhigaysa ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex sugan xerooyinkii murtadiinta kadib markii ay la wareegeen waxaana lagu arkayaa bakhtiyada askarta riddada oo daasan meel weliba iyadoo sidoo kale soo bandhigaysa ilaa afar askari maxaabiis ah oo nolosha lagu qabtay فيه نسمو في الطليع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة فيه كل حاسد فيه يرزع كل فاسد فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البطاح mid ka mid ah libaaxyadii islaamka ee weeraray degmada tawfiiq ayaa ka soo muuqanaya filimka kaasi oo ka warbixinaya guusha uu allaha ka siiyey cadowgii islaamka
فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إله سبحانه وتعالى ku maafin maanta waxaan dhex taagannahay degmada cali guduud oo cadow wax in badan ku sugnaa ilaah subxaana watacaala ku maafsan roob iyo nimco ayaan haysanaa ninka la dhihi jiro waa kaa cadowga ilaahay maantay kutubka ilaahay dhibi jiray bartaan soo fadhiya ayagoo maxabiis ay bartaas fadhiyaan alxamdulilah ilaah subxaana watacaala wax badan inaan u mahad celino mujaahidiinta waxaan leeyahay kulligood ninka la jiro meel walba inay ku sugan yihiinba ilaah subxaana watacaala aa u mahad celino gaalo way jabtay maantay waxaa la rajaynayo oo laga dhex guraya waxay tahay soomaaliya oo dhan kutubka ilaah subxaana watacaala in lagu xukumo mawaaqiidka iyo dastuurka iyo baktigan inuu ka suulo insha allahu inta aan ka gaaraynana labada ixdal xusnayeenka naga sugi doonaa insha allah inaan shahiidno gebigeen aa baabaan inuu kutubka ilaahay shaqeeyo kutubka ilaahay lagu xukumi doonaa raas caseer iyo raas gabuun inta udhexeydana kutubka ilaahay lagu xukumi doonaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dul qaado allahu akbar walilahi alxamdu walilahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniina walaakin almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhex roondeynaya gudaha masaajida cali guduuda
يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح qanaa'im kala duwan oo hubka noocyadiisa kala duwan isugu jirta oo ay mujaahidiintu ka qabsadeen dagaalka ayaa lagu soo bandhigayaa filimka فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياح فيه للإسلام نصر waxay kataab al-akhbaariya gabagabada muuqaalka oo soconaya ku dhowaad siddeed daqiiqo ku soo bandhigaysaa fariin ka socota mid ka mid ah maxaabiista ee lagu qabtay dagaalkii towfiiq masaajid cali guduuda ضليع في المعامع والوقيع
askartayda soomaaliyeed waxaan baaq idin dirayaa cabshii maxamed ilmihiisa dalka ma u joogaan dibidoo geystay wuxuu adeer u ahay xataa ma joogo wuxuu asi dhale iska dhaafay marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow ninkan yuu idin ajarin talada hooyadiin ee aabbihiina raaca anaga anigoo raallinaa laga ahaynaan soo qoran ciidanka haddana maanta waalidiintana dhaleen waxay ku sugan yihiin ilaahow idinkana saasoo kale le- aad tihiin hooy iyo aabbaa idin dhaleen aa dhib kastana niga soo mareen baahi badanaa ni laga soo bixiyey weji badanaa ni laga soo baaniyey cashii maxamuud yoo idin ajarin qof idin qasboysa male ciidankiina si toos aaga tagee xamaali noqda ama hooyadiin aabbihiin lugaha ugu dhaqa intaa wax kale inta qaban laheedeen intaasaa idin leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed cashii maxamuud niyo idin ajarin waa idin salaama ah
mahadsanid marwaan madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad gurguurte ayaa qirtay in ciidankiisa lagu jebiyey dagaaladii u dambeeyey ee dhex maray mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen casaam carafaad isagoo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu soo hadal qaaday murtad guurguurta dagaalada u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ee ka dhacaya qaar ka mid a gobolada dalka xasan guurguurta ayaa sheegay in maleeshiyaadkiisa lagu jebiyey dagaaladii u dambeeyey ee dhacay isagoona dhanka kala kartay in maleeshiyaadkiisa ridada laga qabsaday degmooyin iyo deegaano ay ku sugnaayeen maalin waa laga ad waa waa waa laga adkaana maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa laga adkaana maalma isdaba socdaa adkaana marka ma marka qaarkood in anaga nalaga adkaado nala soo daba kacaayo that does not mean taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay dadka marka dadka u tusaayo dagaalka waa lagu fashilay xaggay ka dhacday shabaabaa cir ka maray inta ka baxay ciidan ma jiro ciidan maxaan ku ihahdaa dagaalamo ma jiro ciidamadu waa kala yaaceen No, way u kala yaaceen meesha waa la qabsaday adeedaa askari ma ahayn oo wax dagaalamayay oo laga qabsaday oo joogay hadalkan xasan guurguurta ayaa imaanaya xilli shalay mujaahidiinta ay la wareegeen degmada aadan yabaal oo ahay saldhiggii ugu weynaa ee murtadiinta ay ku lahaayeen gobolka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay allaa fadligiis cagta mariyey ilaa iyo toban saldhig ay murtadiinta kaga sugnaayeen gudaha iyo duleedka degmada aadan yabaal ee shabeellada dhexe labada bilood ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta waxay la wareegeen oo gacanta ay ku dhigeen degmooyini deegaano dhowr ah oo dhaca wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan halkaasoo laga sifeeyey maleeshiyaadkii ridada ee ku sugnaa mahadsanid casaam howlgale kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada murtadiinta ee deegaanka arbacow madaafiicdana waxay ku dhacday gudaha xerada iyadoo lagu dhaawacay shan askari oo murtadiin ah oo saddex ka mid ah ay garaab yihiin isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley ugu dambeyntii multaqo ballaaran oo lagu bogaadinayay furashada degmada aadan yabaal ayaa lagu qabtay degmooyin ka tirsan wilaayada baay sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wuxuu ahaa multaqo ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen culummo nuqabo ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo lagu taageerayay weerarkii taariikhda galay ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe multaqahan wuxuu hal mar ka wada qabsoomay degmooyinka buula fulla iyo ufurow oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu soo dhoweynayay weerarkaasi iyadoona duco iyo hambalyo hawada loo mariyey geesyadii towxiidka ee bacdallaahi guushaas gacmahooda ku keenay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ahaa culummadii ka qayb gashay multaqihii degmada buula fullay ayaa muslimiinta ugu baaqa inay ku shigriyaan allaah islamarkaana ay uga mahadceliyaan guulihii ugu dambeeyey ee uu siiyey muslimiinta guulaha hadda ilaahayna siiyey midda maanta u dambaysa haddaan ku shukrino kuwo kaleeta ilaahayna siinay na siinahayaan ilaahayna waa wuu noo ballanqaaday waana ugu baranay ballanqaadkiisa inuu nooga run sheego haddaan ku shukrinana waan aaminsannahay caqiiday naga tahay waan yaqiinsannahay guulo waaweyn allah inuuna siin doono subxaana wa tacaala sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay kana hadlay degmada buula fullaay ayaa dhankiisa ka hadlay jabkii ku dhacay murtadiintii awoodda isbidaysay ee ku sugneyd degmada aadan yabaal ilaahina qur-aanka ima leeyahay faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haani dulmigu suubiyan ilaahay mareyki inka dembeeya la dabargooy haddii geega nimankii madaxdiyo iyo garsooryo iyo taliyaayo ciidanka magaaladii ka jiraan la saadiyo luugun waa kabahili le sheekh sanin sheegahay meeli may dambeeyey marka wal dambeey ma leewaay meeli inka dambeeytay oo intaasoo ciidan ah hataa islahayaan qur-aanka ilaahay sininka sheegi wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum min allahi aayad saas ma hayne ilaahay maaray faataahum allahu min xaysu lam yaxtasibuu ugaaska beesha gare ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas ibraahim maxamed isaaq oo ka mid ahaa waxgaradkii ka qayb galay multaqaha ayaa dhankiisa muslimiinta ugu baaqay inay u duceeyaan mujaahidiinta isagoona dhanka kale muslimiinta ugu baaqay inay mujaahidiinta garab siiyaan oo aysan ka caajisin
sida ilaahay idinka gargaari unun idii waa ki baryooba ilaahay un untuugno maylree gaaladii un un habarno do-ayno mujaahidiinta un un do-ayn mas-uuliinta oo labaatan afar saac teegan oo howlgalkaas abaabuloo hayaa ka jiraan ini iyoona ilaahay meeli iyo roogan in meelka si dheer ilaahay qaluubtioo ilaahay anka anka hagaaji dembigoona allah ka dhaafo dhallinyaradii maylaaraha mujaahidiintii oo haya dhiigga una ka jiifna ini una garab siina ini una kuu durin dhanka degmada ufurow waxaa mas-uuliyiintii multaqaha ka hadashay ka mid ahaa guddoomiyaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur shaacirulislaam waxaana uu guddoomiyaha muslimiinta degmada ufurow ugu bishaareeyey guushii ka soo hoyatay degmada aadan yabaal iyo wixii murtadiinta ku qabsaday aadan yabaal magaaladii aadan yabaal arhay murtadiintii haysideen federaal danab gorgor intaa kasoo kun saddex kun ciidan iyaasaw roogeen dhab maanta al-shabaab allahu akbar magaaladii aadan yabaal geeka gacanta raayada tawxiidka iyo kababadahay tascada allahu akbar dogii ahoose gurguurtaayta geeka tacsiika jar multaqahan ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana looga hadlayay guushii aadan yabaal ayaa ku soo aadayay xilli mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegeen degmada aadan yabaal oo muddo laba sano iyo bar ah ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee difaaca u ah kufaarta afrikaanta ee ku soo duushay dalka diinta iyo dadka muslimiinta waxayna aadan yabaal hadda ka mid noqotay degmooyinka dib loogu soo celiyey ku dhaqankii shareecada islaamka aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abuuxasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulaati dambe ayaa inoo balan ah sidaa io nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu